والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون
waxaan u dirnay caadna walaalkood huud wuxuu yidhi tolkaygiiow caabuda alle keliya ma lihidin ilaah kale oo xaqa isaga ma aheen ma waaydaan alle ka cabsanayn oo iska jireen ciqaabkiisa